بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل الأنبياء أنبياء دليل كود وإن لعبود جري qowluhu ilaahay hadalkiis waaye tacaalaa sareeya waid qaala allaahu wadkur xus nebi maxamedow iidi waqti sheeg dadku u sheeg qaala allaahu ilaahay yidhaahday yaa ciisaa ciisoow ciisegaasoo ibna maryama maryamo wiilkeedii ah a anta ma adiga qulta dhahday linnaasi dadka itakhiduunii iga yeesha aniga iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaaho ilaahankaasoo min duuni illaah allah sookadiisii ah ma adaa saas dhahay qaala wuxuu dhahay nebi ciise subxaanaka allow nasixidaadaan ku nasixayaa maa yakuunu lii aniga iima owliyeysan iima habboon an aquula inaan dhaho maa kii oo laysa lii anigaba bixaqin xaq aan u lahayn in kuntu haddaan ahay qultu mid dhahay hu qoolkaasi faqad calimta allow waad og tahay hu qoolkaasi ma dhihin waay taclamu waxaad og tahay allow maa wixii oo fii nafsii nafsadayda ku sugan oo ku dhex sugan waad og tahay walaa aclamu aniga ma ogi laakiin maa wixii oo fii nafsika nafsadaada iyo daatadaada ku sugan waay innaka allow adigu anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan midkii u cilmo badana tahay ama cilmi u leh ayaa tahay wadaliilu saalixiina saalixiinta daliilkoodana in la cabudi jiray qowluhu allah hadalkiisii waaye tacaalaa sareeya ulaa-ika qoladaasi aladiina qoladaasoo yadcuuna ayaga caabudayaan yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigoodii xaggoodii ayaa alwasiilata dhowaansho ka dalbayaan ayuhum midkoodeeba aqrabu xagga alle ugu dhawaansho badan ee ay dalbayaan wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu raxmat allah ilaahay naxariistiisa rajaynayaan wayakhaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaab allah ilaahay cadaabkiisaay ka baqayaan maxaa yeelay ina cadaaba rabbika rabbigaaga cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday cadaabkaasi maxduuran mid laskaga digo oo laga cabsado ayuu ahaaday ayib musanif raxmat ullahi calayhi wuxuu tilmaamayaa ama waxaan kusoo dhex jirnay horta qaadadii saddexaad hal beed oo soo marnay oo min aayaatihi aan laga bixiyey oo aan dhahnay wafii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa anahu waaxidun yaa dhahay dhahnay abul caaliya waa sabqulisaan abul abul cataahiya waay abul caali ma aha waa sabqulisaan abul cataahiya waay abu alcataahiya abul cataahiya waay abul caaliya iyo abul ataahiya waa isku dhow yihin soo ma waa sabqulisaan abul cataahiya waay abu alcataahiya hiya tagaabo ayib marka qaacidadaasaan ku jirnay adiladeedii iyo dadkii nebiga markii lasoo saarayay cibaadooyinku ku kala tagsanaayeen adiladeeda dhexdooda ku jirnay wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi caleyh marka daliilu lambiyaa waxaan soo qaadanay hee qoladii caabudi jireen qoraxda iyo iyo dayaxa labadaasi daliilkeeda waa soo marnay daliilu shamsi walqamari iyo daliilu malaa'ika iyo daliilul anbiyaa soo ma daliilu alambiyaa laba daliil soo qadanimaya saddex soo qadanima laba lay soo qadanaysa daliilu shamsi walqamar iyo daliilu alambiyaa kan waa kii saddexaad marka daliil alambiyaa waay saxiix daliil alambiyaa ee rabaa meeshan inuu kuu sheego marka in la caabudi jiray ambiyada naftirkood wuxuu leeyahay marka wadaliilu lambiyaa'i waay nabiyaasha daliilkooda nabiyaasha daliilkooda maxaa laga wadaa he oo nabiyaasha in la caabudi jiray daliilkoodii waxaa waaye qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye waid qaala allahu wadkur idadan waxay ku taalligaysaa ficil maxduufa lasoo gadaraayo waid wadkur xus nebi maxamedow id waqti xus way waqti sheeg ummadaadii u sheeg way wadkur xus sheeg way xus maxaa laga wadaa sheeg waay wadkur sheeg id waqti sheeg waay qaala allahu alla u dhahay ama yidhaahday yaa ciisaa ciisoow nebi ciise ayaa lala hadlayaa hadalkan ilaahay nebi ciise la hadlaayana goortii uu ahaanayo culimmadu waa isu khilaafsan yihiin qaar ka mid a waxay leeyihiin fi dunyaa waay markii asaga soo dego waa soo degayaa nebi ciise alayhi salaat calayhi salaatu wasalaam fi aakhiri zamaan waa soo degayaa bacda nazuuri dajaal ee bacda soo markii soo baxayo bacda duhuuri dajaal ee soo degaya dajaal isaga dilaya markaasi ayaa lagula hadlayaa warkan ayay dhaheen culamada qaar qaarna waxay dhaheen fi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha wa huwa sawaab sidaasaana saxiix ah in aakhiro qiyaama ilaahay warkaani kula hadlaayo nebi ciise marka sidaasa saxa wadkur xus nabi ciis nabi maxamedow id waqtigii oo qaala dhahay allaahu alle yaa ciisa ciisow ciisagaasoo ibna maryama maryama wiilkeedii ah maryamatu bintu cimraan wiilkeedii waaye aabba ma laha hooyi keligeeda ayaa dhashay min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala ayay ka mid tahay alla wuxuu samayn karaa aabba la-aan ayaa cunug hooyo siin karaa isagoo hee xalaal ah hooyo la-aan ayaa hee aabba wuxuu siin karaa cunug aabba i hooye ayaa wuxuu siin karaa cunug haddan dhexdooda inta waa ooda allah tabaaraka wa tacaala aaba la-aan inuu hooyo wiil siiyo ama cunug siiyo waa sida nebi ciise meeshan taalaba waay waa caddahay hooyadiisa loogu daray soo ma hooyo la-aan inuu aabbo cunug siin karana yaa keeni kara yaa sheegi kara haye nebi aadam oo kale oo gabar asagoo dhalay ma jirto e feertiisa laga abuuray xawaa aabbi i hooyo la-aan ayaa hee ilaahay abuuri kara cunug sooma yaa ka mid ah aadam naftirkiisi aabbana ma laha hooyana ma laha aabbi i hooyo dhexdooda ayaa ilmo ka keeni karaa sooma ilaahay wax walba waa abuurta tabaaraka wa tacaala ciisegaasoo ibna maryama maryam wiilkeeda ahaaday a anta ma adiga waa qulta dhahday linnaasi dadka ittakhiduunii aniga igi yeesha iyo wa ummiya hooyaday hooyadiisii oo ah maryamo ittakhiduunii aniga iga yeesha iyo wa ummiya hooyaday waay ittakhiduu dadkii way niina isaga waay ittakhiduunii iga yeesha aniga iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba la caabudo ilaahayn kasoo min duuni illaahi alla sokadiisii ah adiga mar daadka saas u dhahay aniga iyo hooyaday laba ilaaho la caabudayo alla keyrkiisii aad naga yeesha ma adigaa dhahday ilaahay asagoo og nimciisa inuu saas u dhahaynin ee haddana saas u dhahay ayagoo hee lagu quusinayo ayaga waay xujada lagu ogaayo idan in la caabudi jiray aayad waa ku adday soo ma qaala wuxuu dhahay nebi ciise subxaanaka ay usabixu subxaanaka waaye subxaana waa master waaye caamilkeedan uu xatfan yahay ay usabixu waa nasixayaa usabixuka subxaanaka waa usabixu subxaanaka subxaanaka allow nasixidaadan ku nasixayaa maa yakuunu ay maa yanbaqii ima haboona li aniga waaye maa yakunu lii ay maa yanbagii lii way aniga iima haboona ima banaana an aquula inaan dhaho maa shay kaasoo laysa lii anigubu bixaqin xaq aan u lahayn wax aniga xaq aan u lahayn inaan dhaho allow iima haboona xaqna uma lihi inaan dhaho aniga i hooyadayda hee alla keyrkiisii ilaaha naga yeesha xaq uma lihi aniga addoon aan ahay ilaahiyo addoon ayaan ahay hooyadayna waa caddoon caddoon ibaadahee shago kuma laha lama caabudo ee caabuditaan shago kuma laha lama caabudo inaan saas dhaho allow xaq uma lihi iima haboona waa isberyeelayaa in kuntu haddaan ahay haddaba allow qultu mid dhahay anigu hu qoolkaasi hu qoolka celinaysaa anta qulta aldhahay soo maa qolkii loo celina in kuntu haddaan ahay qultu mid dhahay oo ku qoolay huu qoolkaasi faqad calimta allo waad og tahay huu qolkaasi wa inaan dhihin waa og tahay haddaan dhahayna waa og tahay haddaan dhihin waa og tahay labadaba maba dhihin haddana inaan dhihinna waa og tahay adiga taclamu allow waxaad og tahay adiga maa wixii oo fii nafsii daatidayda iyo nafsadayda ku dhex jiro allow waa og tahay waa ka warqabtaa kaama maqna walaa aclamu aniga ma ogi laakiin maa wixii oo fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ahaaday allow aniga ma ogi innaka allow adigu anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan allihii aqoon u leh ayaa tahay uyuub waxyaabaha maqan eyb qeybka qofka ka warqab adiga waayo innaka allow adiga allaamu lguyuubi qeybaha iyo waxyaabaha maqan allihii u aqoon badanaa tahay oo og waayo adiga waayo aayaddan waxay radis ku tahay وفي هذه الآية رد على الذين يقولون إن إن الشرك عبادة الأصنام فقط علم واحد لها يعني وفي هذه الآية آية نحن وها قصوا هي رد رديس يديدتان يبينين warkoodii inuu been yahay lagu cadaynaayo waay lagu radinayo radis maa waay war qalad qaldan in qaladkiisii lagu diido oo beentiin waayo la dhaho lagu beeniya laga wadaa wa fi hadihi alaaya ama wa fi laayati aayaddan waxaa ku sugan raddun waay radis iyo radina ku sugan yaa radin yaa radinaysaa radin u tahay cala aladiina kuwii dushooda yaquuluuna dhahayaan ina shirka shirkiga cibaadatu lasnaami faqat shirki waxaa waaye sanam keligiisii la caabuday ee shirki ah laakiin dad fiican nebiyaal ah owliye ah saalixiin ah la caabudo shirki ma aha qorada dhahayso ee radis ku tahay lagu radinayaa wa fi laayati raddun cala aladiina yaquuluuna ina ashirka cibaadatu lasnaami faqat qoradaas radis ku tahay sanam keligiisii la caabuday oo loo yee loo yee loo yeeraday loo yeeshay ama la baryay ayaa waxay tahay keli ah shirki laakiin dad saalixiin ah iyo ambiye la caabuday loo yeeshay ee loo yeertay ma aha shirki qolada dhahayso ee raddiis ku tahay raddiis ee ayay ku tahay saasna saha ma aha in la yidhaahdo sanam keligiis la caabudo ayaa shirki ah laakiin sanam keyrkiis dad fiican haddii la caabudo ama la baryo shirki maaha in yidhaahdo sax ma ah maxaa yeelay allah waxaan soo marnay allah tabaaraka wa tacaala inuu amray nebigiisi iyo mu'miniinta inay la dagaalamaan qof allaala qofka ilaahay keyrkiisii caabudo soo maaha laba mar labaad nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray asaga wixii alla aabuday keyrkiis aabuday ama saalixiin ha ahaadaan ama ashjaar ha ahaadaane ma kala binin soo maha walam yufariq baynahum qof fiican aabud ama qof hee liita caabud isku mid way alla keyrkiis haddaad caabudid shirkigi waa shirki alkufru milatan waaxida soo marnay idan qoladaasi ayaa raddiis ku tahay wafi laayati raddun cala aladiina yaquuluuna ina shirka cibaadat lasnaami faqad ayaa waxay ku tahay radis waaye idan nabiyaasha in la caabudi jirayna daliilkeeda waa kana nebi ciise ayaa la caabuday hooyadiisa la caabuday markii la caabuday ayaa allaha u qabsaday asagana qiyaamo maadaa haliso hali soo caabudo dhahday ee la dhaha waa loo qabsanaya ma jeeda asina waa isberyeela allo aniga ma dhihin ayaga keligooda iska iska kay caabudaan mooyaane aniga ma dhihin beryanka ahay u dhaha idan daliil waa in la caabudi jiray ambiyaasha ku cad wadaliilu saalixiin dadka saalixiinta ah in la caabudi jiray daliilkeedana qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareey ulaaika qoladaasi waa lasoo sheegay quliducu ladiina zacamtuma lagu soo sheegay hor a aayadda gadaal oo meeshii lasoo dhaafay ku xihan tahay ulaaika qoladaasi quliducu ladiina zacamtum من دون الله لا يملكونه ها ليش قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكونه كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك ميش الاغواط سورة إسراء سورة الإسراء أولئك مركة قرضا صار أي شيئا يعني إني عابد يعني يا حقيقة ذي اللغة الله يا وحل اللي ulaaika qoladaas ama kuwaasi aladiina kuwaasoo dhowr icraabaa ku banaan aayadda laakiin war icraabka ugu sahlan ayaa maraynaa in ulaaika laga dhigo mubtada aladiina laga dhigo sifo khabarkeedana marka ulaaika laga dhigo yabtaquuna yadcuuna waa jumlo oo silo waay maxalka iraab kuma laha yabtaquuna khabarkii jumladaasi khabarkii laga dhigo ulaaika jumlada khabar ma noqota walficlu maca facilihi khabar ma noqota icraabkaas ugu sahlan icraabta kale icraabo kalena way ku banaan yihin lakin waa dhibad intahay waxaa laga yaba inay ku wareertaan marka taas iska mara insha allah taas iska marayna ulaaika qoladaasi ama kuwaasi aladiina kuwaas oo yadcuuna ayaga caabudayaan yabtaquuna way raadinayaan naftirkooda way dalbayaan kuwa ayaga caabudayaan naftirkooda oo kuwa la caabudaya ah waxay dalbayaan ilaa rabbihim xaggiisii rabbigooda xaggiisa ayaa alwasiilata ka dalbayaan aayaddaani sabab nuzuul ayaa lahayd aayaddaani sababu nuzuulin ayaa lahayd sababu nuzuul iyo waxaa jira sababu wuruud sooma sababu nuzuul yaa iska leh sababu wuruudna adees sababu nuzuul maxaa laga wadaa sabab usoo degtay waay sabab wuruudna sabab usoo arooray waay xadiidkan sabab usoo sababoo lahaa saasa laga wadaa idan sababu nuzuul ayaa lahayday aayaddaani laakiin sababu nuzuulkeeda ayaa lasoo khilaafsan yahay culimada qaar ka mida waxay dhaheen sababta usoo degtay oo kus oo ka hadlaysa ayad waxaa waay ay dhaheen kusoo degtay hee nebi ciise iyo hooyadiisii iyo cuseyr ayaa qola caabudaysay ee kusoo degtay ay dhaheen walaayatu nazalat fi man yacbudu he almasiixa wa ummahu wa cusayran ayaa kusoo degtay dhan tacbiir ahaan haddaad rabtan walaayatu nazalat fi man yacbudu almasiixa wa ummahu wa cusayran ayaa kusoo degtay ayay dhaheen aayaddan sababta aayaddan ee nazalad wa hadi aaya nazalad way soo degtay dhaheen waxay ku soo degtay oo sababta usoo degtay ahayday fii man qolo dhexdoodii fii man qof dhexdiisi yacbudu caabudayay hee muxuu caabudaa almasiixa masiix masiixige ciise waay laba masiixa jir soo maa masiix ibn maryam iyo masiixu dajaal mid waa gaal midna waa nebi masiix ibnu maryama laga wadaad qola caabudaysay iyo wa ummahu hooyadiisi hadda soo maray soo ma iyo wa cusayran cusayr dadkaasa kusoo degtay oo ayay ka hadlaysaa warnimiyahow dadka idinka caabudaysaan naftirkooda alla ayaa caabudayaan ilaahay ay u dhawaanayaan cibaado ay samaynayaan jannadiisa raadinayaan ralladiisa raadinayaan cadaabkiisa ilahay ka magan galayaan dad ayag- ayagaba ilaahay caabudayo waay ha dad asagaba ilaahay caabudayo ha caabudin ilaahaga ayaga caabudayaan caabuda maxaa idin ku dhacay saasaa lagala hadlayna sabab nuzuul labaad aa jirta sabab nuzuul labaad ayaa jirta sabab nuzuulka labaad la sheegayana wuxuu ku sugan yahay fi saxiix bukhaari muslim fi saxiix bukhaari iyo muslim ayaa ku sugan can cabdillaahi ibni mascuud can cabdillaahi ibni mascuud can cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu qaala wuxuu dhahay kaana naasu min alinsi yacbuduuna naasa min aljinni فأسلم الجن وتمسك الإنسيون بدينهم وفي رواية ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا ما قرتين هي. طيب عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن kana naasun min alinsi yacbuduuna naasan min aljinni faaslama aljinnu faaslama aljinnu watamasaka alinsiyuuna bidiinihim sin waya watamasaka alinsiyuuna bidiinihim oo fi riwaayah ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا حلق ولا معنيس عبد الله بن مسعود صحابي أها أي وحو ليه كما في صحيح البخاري ومسلم صدق كسونا صوت شيخ نيبر qaala inuu dhahay kaana naasun dad waxay ahaayeen oo min alinsi insi ka mid ah qolo oo insi ka mid a waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabudayaan naasan dad oo min al jinni waaye naas markii la yidhahdo jin iyo insi waa soo gala soo maha insaanna insi lewagaas kaana naasun dad oo min alinsi insi ka mid a waxay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabudayaan naasan dad oo min aljinni ay caabudi jireen yaa dad caabudaya yaa dad yaa waay dadka dad caabudaya insigii waay yaa la caabuda jinkiyaa la caabuda insigii ay waxay caabudayaan hee jin faaslama aljinnu jinkii markuu soo islaamay jinkii la caabudayay ayaaba soo islaamay watamasaka way qabsadeen alinsiyuuna kuwii insiga ahaayeen bidiinihim jinkii diintiisii hore oo gaalnimadii iyo ilaahay keyrkiis caabuditaankiis ah ayay qabsadeen ay ku dhegeen warbu ma hayaan jinkii inuu islaamay oo islaamnimo galay ilaahay keligiis caabudayo muwaxidiin noqday warbu ma hayaan sidii hore og yihiin ayaga jinkiina waa soo islaamay muslimiinna noqday muwaxidiinna noqday ilaahay keyrkiis in la caabudo wayba diideen ilaahay keligiis caabudaya wa fii riwaayatin waxaa ku sugan naasun dad oo min aljinni jin ka mid a ee naasun dad ayay ahaayeen min aljinni ka mid ah kaanu waxay ahaayeen insiga ama maya kaanu waxay ahaayeen jinkii yucbaduuna kuwa la caabudayo yucbaduuna waaya kuwa la caabudayo ayay ahaan jireen fa aslamuu laakiin hee waa soo islaameen maagii hore waa la caabudin jiray ayagana way ogolaayeen laakiin markii dambe waa soo islaameen gaalnimadii way ka baxeenba kuwii marka ayaga caabudayeen insigii ana warbu ma hayaan ayaga ayaa kusoo degtay lagala hadlayaa sidaas ayaana xooga badan sid horena waa sax si kasta ha ahaatee aayadda maxay ka hadlaysaa alla keyrkiisa in la caabudo inaan banaanayn soo maa ama kan la caabuday ha ahaado weli ama ha ahaado nebi lama kala qaadayo isku mid lay waayo labadaba sababa zulka way way jiraan laakiin kan dambe ayaa xooga badan saxiixaanku ku sugan midda kalena ibnu cabaas iyo keyrkiisii way sheegayaan asaga labadaasi sabab nuzuul waa la sheegayaa fiiri marka aayadda la soo والدليل الصالحين صالحين الدليل كذا وعوي قول إلى هذا الكيسي وتعالى سرية أولئك قرضاسي كواسي الذين كواس أو محقرين الذين صفو هي الذين كواس يدعون أيغا عابديان يدعون kuwa waay caabidiintii miyaa mas macbuudiintii waay ya caabidiintii waa iska ilaaliya waay caabid iyo macbuud horta ma la kala fahmay caabidkee waay midka wax caabudo waay macbuudna midka la caabudo waay jamc hadduu yahay caabid waa mufrad soo maa jamca ka dhig caabiduun kuwa caabudayo macbuudna jamca ka dhig macbuuduun soo maa kuwa la caabudayo ayagana idan hadda waxa meeshan waxaa laga hadlayaa qaybna waa caabiduun qaybna waa macbuuduun haye fiirso ulaaika qoladaasi aladiina kuwaas oo yadcuuna ayaga caabudayaan waay yadcuuna yaa marka kuwii dad caabudaya soo maa caabidiin dhe marka yadcuuna ayaga caabudayaan hee yabtaquuna waxay dalbayaan yabtaquuna yaa waay marka macbuudiintii miyaa macbuudiintii waay macbuudiintii waay kuwii la caabudayo marka caabidiinta yadcuuna waay macbuudiintana yabtaquuna waay saas u kala leeyahay yabtaquuna way dalbayaan kuwa la caabudayo naftirkood way way dalbayaan waay yabtaquuna way dalbayaan kuwa macbuudiinta waay ilaa rabbihim rabbigoodii xaggiisii ee waxay ka dalbayaan alwasiilata waay ilaa rabbihim yaa waay marka in caabidiinta loo celiyana waa sax keligood in macbuudiinta loo celiyana waa sax in dhammaantooda loo celiyana waa sax caabidiinta haddii loo celiyo rabbigooda xaqa ah yaa waay allah le waay waa rabbigoodii macbuudiinta haddii loo celiyana hee rabbigoodi leyo allah dhammaan haddii laisku daro loo celiyana hee rabbigoodi le way haddana soo ma saas ilaa rabbihim rabbigoodii xaggooda ee waxay ka dalbayaan oo ka raadinayaan alwasiilata dhowaansho wasiilin waxaa la yihahdaa hiya daacatu walqurab waay wasiilo waxaa la yihahdaa hiya addaacatu walqurabu daaco ilaahay la aicinayo la adeecayo iyo dhawaansho ilaahay loo dhawaanayo ee wasiilo la yidhahdaa hadda meesha intaas qabso alwasiilata wasiilo ayaa alla xaggiisii ka dalbeen rabbigood xaggiisii ka dalbeen daaco iyo dhawaansho ee ilaahay xaggiisii ka dalbayaan ayuhum midkoodee aqrabu ilaahay xaggiisii ugu dhawaansho badan uu u tartamayaan waay ayuhum mubtada in laga dhigo aqrabu khabar laga dhigo saasna icraab kalena way jirtaa saas iska qaado hadda ayuhum midkoodeeba aqrabu ilaahay xaggiisa ugu dhawaasho badana raadinayaan waay u tartamayaan haye wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu allah naxariistiisay rajaynayaan allah naxariistiisii ayay rajaynayaan wayakhaafuuna way ka cabsanayaan waxay ka cabsanayaan cadaabahu cadaabahu allah cadaabkiisa ka cabsanayaan ilaahay naxariistiisiina way rajaynayaan ilaahay cadaabkiisiina way ka baqayaan waxay ku socdaan bayna alrajaa'i waalkhawf labadaas dhexdood ku socdaan sida addoon kastana looga baahan yahay intii uu nool yahay xayi yahay saas waay marna aad ka baqdo ilaahay cadaabkiisii marna aad rajayso ilaahay naxariistiisii taasi waay saas ay yihiin ina cadaaba rabbika rabbigaada cadaabkiisii kaana huwa cadaabkaas wuxuu ahaaday maxduuran mid hee laskaga digo laskaga digaayo oo laga cabsanayo waay waxaa la awoodi kara ma aha ilaahay cadaabkiisii waxa loo adkaysan kara ma aha waa wax laga baqo waa wax laskaga digo alla qaarkiisii markii la caabudana qofkii alla qaarkiisa caabudo wuxuu galayaa cadaabkii alle iska ilaaliya waay marka ka baqa ka cabsada waay dadkaas saasay ahaayeen marka he fa kayfa yakunu he fa kayfa sidee yakuunu u noqonayaa almacbuduuna caabidiin maya fa kayfa yakunu alcaabidiina macbuduuna dheh fa kayfa yakunu alcaabiduuna macbudiin fa kayfa yakunu alcaabiduuna macbudiin sax way saas oo sax he fa kayfa yakunu alcaabiduuna macbudiina sax ma tahay saas qof asagaba alla caabuday see loo caabudaa mama noqonaya macbuud fa kayfa sida yakuunu lcaabiduuna caabidiintii u ahaanayaan macbudiina kuwa la caabudo qof asagaba caabid ah see macbuud u noqdaa sidiisii oo kale in caabid u noqota lagaa raba adigi kii asaga caabudaya caabudid lakin macbuud aan ka dhiginin fa kayfa yakuunu caabiduuna macbuudiin see u noqonaya maba noqonaya waa saas aayadan aydan waxay radis ku tahay wafi laayaati raddun adan aydan wafi laayaati raddun calaa man yaquul ana ashirka billahi ana ishraaka dhe ana alishraaka billahi إن الإشراك بالله وفي الآية رد على من يقول على من يقول على على من يقول إن الإشراك بالله ما أنا لا أشرك بالله يعني أنا لا أشرك بالله شيئا أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام وفي الآية رد على من يقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام كاسر الديسكوتاي وفي الآية بحكوسون رد رديس radiya ku sugan calaamaan qof dushiisii la radiyo yaquulu dhahayo ana aniga laa ushriku billaahi ilaahay uma shariig yeelayo shay-an shay ashirku shirkiga waxaa waaya cibaadat asnaami asnaam la caabudo keligeeda ayaa shirki ah anigii saalixiin le aa- tuuga barinayaa dad fiican awlii awliye ayaa barinayaa taasi shirki maaha laakiin shirki waxaa waaye sanam keligiisii la caabudo waaye dadka dhahayaan ama qofkii dhaho ayaa waxay ku tahay raddis ku tahay wafi laayaati raddun alaa man yaquul ana laa ushriku billahi shay-an hee ashirku cibaadat lasnaam qofkii dhahaya ayaa radisay ku tahay idan si kastaba ha ahaatee aayaddaani waxay tusinaysaa in la caabudi jiray saalixiinta soo ma caabuditaanka saalixiinta la caabudaya in ilaahay wuxuu ka sheegay in lagu mutaysanayo ilaahay cadaabkiisii lamana kala saarayo qofka la caabudayo inuu nin fiican yahay iyo in yahay nin hee liito inuu yahay kala qaad ma laha haddii kala qaad lahaan lahayd allah ayaa kala reebi lahaa nebigiis ayaa kala saari lahaa dhammaan waa la isku daray nebiga waa la dagaalamay ilaahayna waa amray in lala dagaalamo ودليل الأحجار والأشجار الله سبحانه وتعالى